magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay mideynta nashqadaha dhulka iyo xalka gaarista muranada ka dhasha waxaa ka qayb galay kulanka maamulka degmada gaalkacyo injineero ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaali ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan iyo mideynta nashqadaha dhulka naqshaad midaysan waa kow qodobkooda arintaasaan ka fikirno maanta waa ka tashano qodobka labaad wuxuu yahay ilaalinta waddooyinka duulaanka waddooyinka lagu soo qaaday oo qofka boqol boqol haysta iyo midka laba boqol laba boqol haysta iyo midka labaatan labaatan haysta isusu ay duulaanka wadda ugu yihiin oo qofka uusan dhancayb inuu waddada aado maa hadduu wax dhisaa waddada aado meel kale ayadana waa qodobka labaad ilaalinta waddooyinka qodobka saddexaad waa nadaafada iyo bilicda magaalada waa saga qolis markaas saddexdaa qodob baa rabnaa inaan bulshada qiimaha badan oo la soo qoray oo dadkii shaqada hayay badankooda ku jiraan waxaa halkan ugu yeernay inaa saddexdaa arrimood aan ka tashanaa gulayo saddexdaa arrimood aan aaminsana waa mustaqbalka magaalada gaalkacyo waa mustaqbalkii bulshada waa nolosha dadka saddexdaa arrimood baa rabnaa labadaa maalin ugu lafaguro marka u dambaysana tala inay kasoo baxdaanna iyo u guddiyo shaqadaada waxaa jooga injineeradii wadoo guryaha iyo carada dhisa waxaa jooga injineerada wadooyinka fura waxaa jooga kombiteriyadii waxaa jooga ragga cafiyada lahaa waa looma kala maqna maanta waa loo waladiliya bulshada qiimaha badan waxaa rabnaa qof walba masaxaysa inuu furo talaana isku weydiinaya tala taladaas waxaa rabnahay diin baa qoraya bulshada dhegaysanaya taladaas baa la ururinaya markuu dambaysan waxaa rabnaa inay ka soo baxdo wax aan gaalkacay ku dhaqno insha allahu tacaala kulankan ayaa door ka qaadanaya mideynta nashqadaha dhulka si loo helo magaalo qurxoon iyo xal in laga gaaro muranada ka dhasha isqaqabsiga dhulka oo dhali kara isku dhac bulsho